bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee dalsan qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah
shirka madasha golaha wada tashiga qaran oo galay maalintii shanaad iyadoo weli aan xal laga gaarin arrintii amniga
xukuumadda soomaaliya oo shaacisay qodobada maanta looga hadlayo shirka golaha wadatashiga qaran
gaadiidleyda magaalada muqdisho qaar ka mida oo bannaanbax cabasho ah ka dhigay isla magaalada muqdisho
puntland oo gacanta ku dhigtay shabakad ka ganacsanaysay taariibinta dhallinyarada
abaabulka bannaanbax looga soo horjeedo khilaafaadka doorashada hareeyey oo ka taagan magaalada muqdisho
wararka dibadda warkeena duhur aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah
etoobiya oo xabsiga ka sii daysay siyaasiyiin caan ah oo mucaarad ku ahaa dowladda
iyo dowladda kasakhistaan oo xabsiga u taxaabtay madaxii sirdoonka ee dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duur wanaagsan waa maalinimo sabti ah taariikhuna ku beegan tahay sideeda bisha janawari sannada laba kun iyo labaiyo labaatan intii aad maqasheen dulmarka warkayga duhur ayay ahaayeen markana kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan wadajir waxaa idinkugu warmaya abuukar dayax iyo anigoo cabdisalaan juura shaakir isla dayax ayaa soo saaray warkayga duhur
shirka golaha wadatashiga qaran ayaa galay maalintii shanaad iyadoo weli aan xal rasmiya laga gaadhin ajandihii la xiriiray arrimaha amniga oo shirka walaac badan geliyey wariyaheenna xuseen washington ayaa wararkii ugu dambeeyey noo haya shirka golaha wadatashiga qaran oo ay ku midaysan yihiin ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka banaadir anaduqa muqdisho ayaa maanta uu sabtiha galay maalintii shanaad afyeenka xukuumadda xilgaarsiinta maxamed ibraahim macalimuh ayaa sheegay in shirka madaxda golaha wadatashiga qaran ay maanta ay kusii ambaqaadayaan dooda adag oo ay ka yeelanayaan qodobo horyaala shirka golaha wadatashiga qaran oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dardargelinteeda sixitaanka waxyaabihii ka qaldama doorashada iyo amniga dalka macalimuhu ayaa waxa uu sheegay in shirka maanta ay madaxda ay waa falaqayn iyo wadatashi ka leeyihiin cabashooyinka la xiriira hufnaan iyo sidoo kale daafurnaan la-aanta doorashada oo ay soo gudbiyeen midooda musharaxiinta bulshada rayidka iyo wakiilada beesha caalamka ee loo yaqaano saaxiibada soomaaliya iyadoona shirka sidoo kale looga arrinsanayo arrinta amniga ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen roobleh ayaa la sheegay inuu doonayo in lagu wareejiyo mas-uuliyadda amniga dalka waxaana tallaabadaas ku taageeray madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland sida ay sheegayaan ilaa wareedya lagu kalsoonaan karo ra-isul wasaaraha xukuumadda iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada ayaa la tilmaamayaa in ay doodada haatan ka leeyihiin cabashooyinka ay soo gudbiyeen midooda musharaxiinta ururada bulshada rayidka iyo wakiilada beesha caalamka iyadoona shirkaas maanta u gala maalintii shanaad sidoo kalena lasii ambaqaadayo dooda la xiriirta arrinta amniga shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda haatan teendhada fisone ee muqdisho ayaa sidoo kale waxaa looga arinsanayaa sidii madaxda maamul waa deegaanada maamul goboleedyada qaarkood ay doorashada ugu dhici laheyd islamarkaana doorashadaas ay noqoto mid si hufan oo si cadaaladda ku dhacda islamarkaana heshiis lagu wadayahay rajo wanaagsan ayaa la tilmaamayaa in ay haatan laga qabo natiijada kasoo bixi doonta shirkaas inkastoo wararka qaar ay sheegayaan in madaxda ay isku mari laayihiin arrinta amniga oo ra-isul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble doonayo in uu la wareego mas-uuliyadda amniga guud ee dalka sikastaba shirkan ayaa waxaa la filaya in maalmaha soo socda lasoo gabagabeeyay iyadoona laga soo saari doono war mugtiyeeda ka kooban dhowr qodob oo ku aadan xaaladda doorashada dalka iyo amniga dalka iyadoona si weyn isha loogu hado qodobka amniga dalka oo la sheegay in ra-isul wasaaraha uu doonayo inuu la wareego
waad mahadsan tahay xuseen markan haddaan eegno qaar ka mid ah darawallada gaadiidleyda nuuca dadweynaha raacaan ee ka howlgala degmooyinka dharkiinle iyo wadajir ee gobolka banaadir ayaa maanta banaanbax cabasho ah ka dhigay magaalada muqdisho warkan waxaa sii ambaqaadaya saleemaan xuseen maxamuud qaar ka mid ah darawallada gaadiidka nuuca dadweynaha raacaan ee ka howlgala degmooyinka dharkiile iyo wadajir ee gobolka banaadir ayaa maanta banaanbax cabasho ah ka dhigay magaalada caasimadda ee muqdisho kaadidayda b lk ayaa banaanbaxa ay dhigayeen uga soo horjeeday lacago aan sharci ahayn oo ay sheegeen in ay ka qaataan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk oo ku sugan degmooyinka dharkeela iyo wadajir ee gobolkani banaadir qaar ka mid ah kaadidlayda b lk oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in ciidamo hubaysan ay joogi ama ay gooyooyin u dhigteen gaadiidka ka howlgala degmooyinkaasi islamarkaana laga qaado lacago aan sharci ahayn oo ay ku sheegeen inay tahay mid baad ah sidoo kale dadka dhigayay banaanbaxa ayaa tilmaamay in xilliyada qaarkood ciidanka lacagta ama lacagta ka qaada ay dhibaato u geysteen dadweynaha saaran gaadiidka ay wadaan lagana dhaco mobeelada iyo waxyaabaha kale oo ay wataan waa sida ay hadalka u dhigeen ee maamulada degmooyinka dharkinley iyo wadajir ayay gaadiidleyda ugu baaqeen inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka ay ku qabaan ciidan ka tirsan dowladda federaalka ee lacagta uga qaada degmooyinka ay mas-uulka ka yihiin iyagoona xusay in aysan sharciyada ama sharciyada gaadiidka ay looga baahan yahay ay tahay mid aad u dhammaystiran waa kuwaan qaar ka mid ah gaadiidleydaasi maanta ka dhigay magaalada caasimada ee muqdisho bananbaxa
war hadda intaa saaka waa gudubtay gabdhaha intaa aadaa taal haddana isbaarar keen lacagti oo maanta shaqeeysa ima soo marine xabashadan ka cabanayna intaas waaye lacagta la dhaco dhaca saadoo noqda hadda maalmahan kaleeto uma jirto gaabagoday isla argada waaye haddana gaabagoday waxay keeneen nimanka afka noo soo xirtaan islaamanka iyo wixii qaadoolada xataa dhacaan baabuurka subaxda hore baxaayo dheelmaayo in jidka loo istaago dad waxaa jirto gabaanada baabuur qaadaa jiro jidkii loo istaagtona baartaa dhacday laba saacadood baa sugaysa waxaa lagu leeyahay hal saacadoodaa lagaa baabinaayo labaatan kun aha ismaahayno toban kun aha may may xag iska fadhiiso baabalka halka taagaala dalalka meesha isku baltuura lagu garaaca degmada u dacweynaya waxaa leedahay waa lagu ogyahay isleedahay degmada nafadkeed marka waxaan degmada ka cusana hadday wax noo qabanayso dadkaas zaaid aad iyo aad aan ugu dhigtooni aad iyo aad inay wax naga qabtaan si deg deg leh dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa nimankan oo meel loo racdo aan lahayn jirdilku noogu sii daro oo aargada jooga ilaa macmacaan ka imaado inay wax ka qabtaan haddaysan wax ka qabanna maasha isaga tegaan dawlad kale ha imaato maxaa loo baahaya inaan nabad helno nabadna maysa cashuuraan diibnaa leesina haysanaa buugaan cashuurnaa tiristaalaan goosanaa wax naga maqan male nimaan shalay ku weydiinayno oo xoog wataa imaaday nimankaas meeshiina laga kontroolo ilaa la degmadaa kale taan waxay ka imaan degmadaas kale suuq weyn xaggiiska soo kooba ilaa macmacaanka magaaladan musuqmaasuqeeda dhibaatada waa ka shaqaysanaanahay markaa caasiga wadnana qolo burcado macnaha meel loo xisaabalaya ana dhibaan jiidka loogu dhibaan markaa mootooyinka wadna askarta booliska ana dhibto degmada wadajir ay khallaaska hadda badan ka socdaan waa deg sideed todoba todoba dhim kale waa nabad degmadan wax laga qabta haddii laga qabi waayo shacabkan waa leedahay haloo leedahay baabuurka dhac bil kumsaka waa ku jiraa
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid a bulshada degmooyinka wadajir iyo dharkiinley gaar ahaan kuwa ka xeeya gaadiidka oo ka cabanayay dhibaatooyin ay qayb ka tahay lacago looga qaado waddooyinka qaar dowlad goboleedka puntland ayaa gacanta ku dhigtay shabakada ka ganacsanaysay ama ka shaqaynaysay tahriibinta dhallinyarada soomaaliyeed iyagoo markaasi khatar ku gelinayay dhinaca badaha fartuun maxamed maxamuud ayaa ka warramaysa waxaa saacado ka hor magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari lagu soo qabtay kooxo ka ganacsanaya tahriibinta dhallinyarada booliska gobolka bari oo helay xogta kooxahaasi ka ganacsanaya tahriibinta dhallinyarada ayaa gacanta kusoo dhigay hogaamiyayaasha kooxda tahriibinaya dhallinyarada iyo rag kale oo la socday waxaana la geeyay xabsi ku yaala magaalada boosaaso sidoo kale saraakiisha ciidanka booliska gobolka bari ayaa sheegay ka hor inta aan la qabanin kooxaha tahriibinta inay dhallinyaro badan ay tahriibin rabeen islamarkaana ay ciidamada ka hortageen iyadoo maamulka gobolka bari ay la wareegeen doonyo iyo gaadiid ay leeyihiin kooxaha ka ganacsanaya tahriibinta dhallinyarada saraakiisha maamulka gobolka ayaa ka bixin wax faahfaahin oo la xiriirta kooxaha ka ganacsada tahriibinta dhallinyarada mana aysan soo bandhigin kooxdaasi lagu qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari
mahadsanid fartuun abaabulka banaanbax looga soo horjeedo khilaafaadka doorashooyinka dalka ayaa waxaa laga dareemayaa qeybo ka mid ah magaalada muqdisho cabdinaasir diifu ayaa warkan dheerinaya
waxaa magaalada muqdisho ka socda abaabulka dibadbax kale oo looga soo horjeedo waxaa loogu yaray iskudaha afgambiya ee fashimay ee toddobiiy labaatankii bishii diseembar sanadkii tegay laba kun kuw iyo labaatan lagu qaaday xafiiska wasaare maxamed xuseen rooble ciidamo ka tirsan madaxtooyada federal soomaaliya ayaana lagu eedeeyey arrimahaas dibadbaxan ayaa waxaa ka qayb gelaya siyaasiyiin iyo xubno ka tirsan xukuumadda maadaama ay dhowaanaysa wajira u cambaarayeen isku daya afgambi waxa loogu yeeray ee ka dhacay xafiiska wasaare maxamed xuseen roble uuna doonayay in shaqadiisa loogu hirsaago wasiirkii hore ee amniga maamulka galmudug axmed macalin fiqi ayaa shaaciyey in dibadbaxaas uu dhacayo maalinta khamiista ee soo socota taariikhdan ay ku beegan tahay saddex iyo tobanka januari laba kun laba iyo labaatan sida uu sheegay wasiir hore fiqi waxaa kaloo banaanbaxaas lagu dalbanayaa doorasho dahafuran iyo amniga dalka oo gacan amniga ku jira xilli uu shirka golaha wadatashiga qaran ay isku marlaayihiin in amniga guud ee dalka lagu wareejiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wasiir fiqi oo arrimahaasi ka hadlaayeen wuxuu yidhi waa diyaargaroow waa guddiyadii waxaan u malaynayaa dadka gobolka banaadir shantii sanoo lasoo dhaafay way cabursanaayeen maysan xorriyad ay ku cabbiraan ra'yigooda ma aysan lahayn laakiin ilaahay fadligiis waxaan rajaynaynaa bannaanbaxan saddex iyo tobanka bisha janaayo inuu noqdo bannaanbixii bannaanbax bannaanbaxyada dadka gobolka banaadir oo dhanna isugu soo baxaan muddada toddobaadka oo ka dhimanna aan la seexan xaafad walbana xaafad walba iyo degmo walbana gudyo abaabulo hoose in laga samayn doono maalinkaas dadka madaxda ah xildhibaanada sanatarada wasiirada qaarkood kulli way kasoo qaybgalayaan maahan keligii in laydinku fiirsan maayo waa la kasoo wada qaybgalaynaa waxaan rabnaa dadka gobolka banaadir inay jaraan xayndaabkii cabsida banaanbaxan uu iclaamiyey wasiirka hore ee amniga maamulka galmudug axmed macalin fiqi ayaa imaanaya xilli magaalada muqdisho shalay markaasi la iskugu keenay haweenkaas ay soo abaabuleen maamulka gobolka banaadir iyo taageerayaasha madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaguna ku dalbanayay in dalka uusan ka dhicin dagaal taa beddelkeedana ay doonayaan in dalka doorasho ay ka dhacdo
akhbaaraadka wararka soomaaliya ka baxsan waxaa ka mid a dowladda etoobiya waxa ay xabsiga kasii daysay siyaasiyiin caan ah oo mucaarad horey ugu ahaa dowladda dowladda federaalka etoobiya waxay sii daysay siyaasiyiintan caanka ah ee mucaaradka ku ahaa dowladda xilli dalkaasi uu xusayo ciidda masiixiga ah ee krismaska wariye caan ah islamarkaana ah siyaasi lagu magacaabo exander nega oo muddo ka badan siddeed iyo toban bilood xirnaa ayaa ka mid ah dadka la sii daayay farxadda munaasabadda krismaska cawgeeda waxaa xabsiga laga sii daayay bishii juun ee sanadkii waa xabsiga la dhigaan idhaahday bishii juun ee sanadkii laba kun iyo labaatan kadib markii ay rabshado ka bilowdeen caasimada adiis ee dalkaasi iyadoo gobolka ugu weynaa dalkaas ee oromiya kadib dilkii heesaagii caanka ahaa ee hajalu hendiza
ugu dambeyntiina waddanka kasakhistaan oo muddooyinkii ugu dambeeya xaalado aan wanaagsaneyn ay ka jiraan ama ay ka jireen ayaa waxaa xabsiga loo taxaabay hadda madaxii hore ee sirdoonka ee dalkaasi waxaana madaxaasi lagu eedeynaya arrimo kala duwan oo isagu uu sameeyey wakaaladaha wararka kasoo baxa dunida e f b iyo a f b ayaa waxay daawaceen in madaxii hore ee amni madaxii hore ee sirdoonka dalkaasi lagu eedeeyey khiyaano isagoona hadda baaritaano kala duwan lagu bilaabay baaritaano kala duwan ayay ku bilaabeen saraakiisha u xilsaaran baaritaanka madaxii hore ee sirdoonka ee dalkaasi muddooyinkii ugu dambeeyeyna waxaa waddanka kasakhistaan ka socday dibadbaxyo rabshado watay oo waaweyn oo gudaha dalkaasi ka dhacayba guud ahaan xaaladda guud ee waddanka kasakhistaan ayaa muddooyinkii dambe ahayd mid aanan wanaagsaneyn hase ahaatee hadda ciidamadu waxay bilaabeen inay baaritaano kala duwan ay ku sameeyaan madaxdii hore ee dalkaasi weliba dhanka iyo ciidamada oo hadda mid ka mid ah madaxii hore ee sirdoonka ee dalkaasi baaritaano rasmi ah ay ku bilowdeen guud ahaan warkii duhur aad duhurnimadan kala socoteen raadiyaha dalson waa nagiintaa ciddu warkayga seego maqal qoraal iyo isagoo sawiro wata baraheena bulshada ayay ka heli karaan warkan warkiisa xig intaa ku kulmi doono nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidood iyo hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalson ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel